asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waa golaha lntsgsi golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaaliyeed waa golaha isugu yimaadaan aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta kala duwan ee soomaalida caalamka ku nool golaha ntg caawa waxaa loogu ballansan soomaali weyna kala hadlaya oo codkiisa iyo fikirkiisa iyo weliba wuxuu shaaga ay soomaali uga baratay wakti walba ku hagidda arrimaha siyaasada ku saabsan iyo arrimaha bulshadana waxaa caawa arkakan diyaar bowga faysal cabdi roble faysal cabdi roble waa aqoonyahan soomaaliyeed magacaygu waa dhigood codkiisa waxaa qaadi doona haddii ilaha yiracdiyo barnaamijkan oo dhan wadanada kala duwan ee golaha uu iska leeyahay golaha nineteen sixty saadaal news oo golaha wada shaqeeyaan puntlandas oo golaha wada shaqeeyaan iyo weliba arrimaha oo kamid ah wasadada golaha iska leeyahay facebooka qaadi doona waaya faysal marka hore soo dhawow waxaa jirta dhowaan in warqad ay soo saareen hay-ad ka dhisan dalka etoobiya ay kaga hadlayaan dalka soomaaliya ku kala qayb qaybiyaan ku sharaxayaan qaabka doorasho iyo ciddii soomaaliya u baahan tahay yaa mudan xulka kan madaxweynada loo tartamayo xiriirka xasaniya ka dhexeeya aada uga hadleen kaarka haladaadoo soo kobiyaad oo mahadsan waxaan jeclaan lahaa inaad mujtamaca soomaaliyeed walaashkii dheeraa aad adigu ka qortay inaad uga soo baxso golaha manchester soo dhow
waayahay dagood aada iyo aad ayaan kuu salaamayaa adiga iyo bulshaweynta soomaaliyeed ama halkan inaga dhegaysanaysa ama hadhow bay meelo kale ka dhegaysan doonta aad baan usoo u salaamayaa una soo dhaweynayaa runtiina dad isku cusub hadda ma nihin oo muddaba hadda waynu soo sheekaysanaynay arrimaha soomaaliya guud ahaan gaar ahaan natiijada la filaya inay kasoo baxdo markii hore waxaynu oran jirnay laba kun iyo lix iyo toban sanadku markuu yahay laakiin mala awaal badan baynu goobtan ka samaynay ilaahayna inugu asturay oo inu nidhi waxaa doorasho iyadoon cid hore ka hadlin waxaa doorashadu dhici doontaa waktiyadan maanta aynu ku jirno markay ugu horeysa february qolkan dhowr jeer baynu ka nidhi inagoo markaa isku miisaanayna cadadka qabanqaabada looga baahan yahay doorasha inay dhacdo iyo hawsha hortaalay dadka qorshahan waday ee howlwadeennada ahaa marka waxyaabo badan aynu sheegnayna way dhaceen hadda waxay nagu cusub kollaba doorashada mar haddii la soo gaadhay in bal one minute aynu nakhtiinno nakhtiinkaa aan hadda idiin sheegay oo ahaa scheduleka iyo jadwalka siduu u dhacay talabaad waxaa labaysa dacwaddii dowladda xasan sheekh maxamuud ay ka xeraysay badda arrimaha soomaaliya oo qolkan isagana aynu ka sheegnay oo niri dacwadda hadda soomaaliya ay xeraysay waa laga maarmi kari lahaa laakiin xasan sheekh iyo xulufadiisu danbay ka lahaayeen oo ahayd haddii ay ku guulaystaanna inay ku kacsi noqoto arrintaa qaranka soomaaliyeed oo dhan ka dhaxaysa haddii ay ku guuldaraystaanna in ay dadka qaarkood ku cambaareeyaan sidii baana ku dhacday oo ahayd marka horeba inagoo ogeyn in soomaaliya laga gardaraa waxaynu lahayn maxaa loo xeraynayaa dacwadda hadda maa la suga marka dowlad rasmiya dhismato tii baana caddaatay oo xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisu natiijada yar ee odhanaysa soomaaliya iyo etoobiya iyo kenya kow cid bad iibsatay ma jirto oo ama cumar cabdirashiid ha noqdo ama cabdishakuur ha noqdo ama sheekh shariif ha noqde bad la iibsaday ma jirto ee waxay ahayd m o u m o udana waxa weeye dadku heshiis ay wada gaadhaan in la wada hadlo lagana wada xaajoodo tii unbaa jimcida qurumaha ka dhexaysa qaybta u qaabilsan dhexdhexaadinta dalalkana ay tiri mouda cidna arrin gaara ma siin waxa keliyaato oy tiri in dacwad ay qaadi karta haddii labada qof isaf garan waayaan tii bayna hadda ugu biyo shubatay waxa ceeb ah arrintaa hoosta ka xariiq waxa ceeb qaran dumis ah in xasan sheekh maxamuud prime ministerkiisii hore uu isagu gacanta ku doortay oo cumar cabdirashiida rag wasiira u ahaa sheekh shariif oo baritanka kula jira inuu intuu soomaali isa soo hortaaga uu yidhaahdo dadkii badda soomaaliyeed bixiyey ayaa maanta sharaxaya war haddaad ogeyd cumar cabdirashiid hadduu qaranka ka galay eed bad soomaaliyeed inuu iibsaday maxaa shalay prime minister uga dhigtay war mayaanu dadku caqli lahayn waa waxyaabaha runtii yolaaludada ku keenaysa in xasan sheekh maxamuud maanta uu madaxweyne ka noqdo soomaaliya sababtaa waxa dadkeena waxa aada caloolyo inagu beeraysa miyaanu xasuus lahayn miyaanu buuq lahayn wax ku qoro waxa ku qoranna ay ka tahay waxa xun ee kaa caagan ee xaaraanta ah iyo waxa aan xaaraanta ahayn how can you achieve sideedaad ugu dacweysaa ninkii shalay aada prime minister ka dhigtay iyagoo labaatan qof oo kale la baratanayeen markaad isqabateen dadaadaysatay marka waxaan taa ku qiyaasayaa in ay tahay election kasta iyo doorasho kastaba astaan low point la yidhaahdu leeyahay meel ay haantu ka qurunto ayaa jira arrinta soomaaliya doorashadeeda meesha ay haantu ka quruntay waa laba midda hore waa ku noqon doonaa laakiin tan aan hordac idinku tuuraya waxa weeye arrinta uu xasan sheekh maxamuud kaga dawaajiyey raggaa uu cambaareeyeyna ma geydo ummadda soomaaliyeed uu shalay prime minister uga dhigay dadka uu dacaydeynayo inagama qabato inamana geydo waana waxyaabaha aynu rabno haddii ay caqli leeyihiin qolada baarlamaanka xildhibaanadu inun ay ummadda soomaaliyeed u danaynayaan karaktarka xasan marka ay sifayn rabaan ay hufi rabaan hufnaan inay ka soo saaraan arrimaha ay miiska inay soo dhigaan ay xasuustaan la rabaa waxa weeye arrimahan kheyr alcaadiga ah ee foosha xun maqaalka aada ay weydiisay saaxiib inaan yar taabto waxa weeye hay-adda la yidhaahdo hay-ad ataabo ku taalo oo la yidhaahdo center for dialogue xarunta wadaxaajoodka cilmi baarista iyo xalinta khilaafka c d r c oo ataabo ku taala oo runtii ah hay-ad maaha waa hay-ad madax bannaan laakiin ay isku dhibsan isku lifaaqan yihiin arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya maqaal dheer bay qortay oo arrimaha soomaaliya iyo danaha soomaaliya ka sheekaynaya haddii aan in laba qodob ka ogaada kow waxaa noo caddaatay markaan anigu walba aan cilmibaarista ku sameeyey inaan iskuna dayay inaan ummadda soomaaliyeed u micneeyo maqaalka riboorkan ay soo qortay hay-adda etoobiya saddex arrimood ayaan marka horeba dadka soo digay kow xasan sheekh maxamuud laba boqol oo kun oo grant ah ayaa xasiiskiisu ka bixiyey ay siiyeen c d r c xilligaa waktiga aynu ku jirno jiilaalka maanta waa kow taasi ta labaad waxaa consultant u noqday c d r c oo asaabo ka howlgasha ninka inkaaran ee la yidhaahdo mike briden oo runtii haddii uu genaraal koofi noolaan lahaa meesha uu dunista soomaaliya kaga jiri lahaa ayuu maanta kaga jiraa ninka mike briden la yidhaah oo dunista iyo baabi'inta iyo joogtaynta soo noqosho la-aanta ummadda soomaaliyeed maanta nin gacan weyn ku leh waxan aynu hadda ku howlgallo ee ah isku dafka four pointy five iyo regionka waxyaabahan ay ku howlgasho villa soomaaliya ninka contract ku haysana isaga uu yahay un-tuna ay aada u dhegeysato contractyo badanna ka haysta un-ta isna wuxuu u ahaa la taliyo iyo saddex arrinta saddexaad ee meesha ku jirta waxay ahayd riboorka ay etoobiyaanku inoo keeneen oo runtii soomaaliya loogu talagalay in uu u noqdo digniin cagajuglayn iyo haddaad qaadan weydaan go-aamadaas waa rag badan ayaa ku haligmaya ayaa meesha taalay arrimo badan ayaa horta uu ka hadlay bahalkan riboorku waxayna u qoreen maadaama anigu aan soomaalida kale uga fara duuduubanahay amxaarada iyo etoobiyaanku say u dhaqmaan waxay u qoreen nidaam la yidhaahdo sum and work sum and work waa waa waa sarbeeb amxaaradu afkeeda aada qani ugu ah oo oo marka ay rabaan inay wax kuu sheegaan waxay kuugu sheegayaan sheekada sare ee cid kastiba fahmayso iyo sheekada hoose ee sarbeebta ah saasuu horta riboorku u qoraa waana sheegay riboorku meelo qaarkood waan ku ammaanay oo isagoo waataan ku leeyahay waa sarbeebta maaha ta sare hadalka sare ee samka ah sam and work haddaan idiin micnay waxa weeye waa dahab lagu dhex qariyey xayd marka adigu xayda umaad arkaysaa ilaa aad qodo qodo xayda aad hadhow dahabkii u tagto xayda riboorkan wuxuu ahaa kow inay yidhaahdeen madaxda soomaaliyeed waa dad qashin ah oon isku fillayn oo talo aan qaadanayn oo dalkoodii la tegey dalkoodiina meel xun saaray ayay aada uga sheekeeyeen marka waxay rabeen taas inay sheekada ku qasaan laakiin nuxurka riboorku waa arrinta aan leeyahay dahabka ku dhex jira xayda markaad xayda iska tuurto dahabka meesha yaalla oo murtida ah marka aad tuujiso waxay ahayd dhowr arrimood murtidaasi kow in ay si cad ummadda soomaaliyeed ugu sheegeen four pointy five ayaanu idinku ognahay ama constitution lahaada ama one man one vote hiigsada haddaanu dowladda etoobiya nahay waxaanu idinku ognahay four point five ka ummadda soomaaliya ku kala qaybsan tahay ayagoo og inaynu constitution qoranay oo hayaankii loo socdo in one man one vote la gaadho taasi kow bay ahayd ta labaad waxay yidhaahdeen heerkan maanta la joogo reeraha qaarkoodu way ka caadan yihiin inay madaxnimada soomaaliya qabtaan iyagoo markaa yidhi reerka daarood la yidhaah magayo xukuumadda soomaaliya xaadirkan maanta la joogo taariikho ay soo mareen awgeed waxa keliya oo qaban kara madaxnimada soomaaliyeed reerka la yidhaahdo hawiye taasna waxay rabaan marka taa qudeeda sii xaadxaado hawiye uma jeedaan hawiye iyo daarood markiilin waxay rabaan labada soomaaliyeed ee reer inay madaxa isugu duftaan inta ay madaxa isugula jiraan ayay haddana arrin kale hoos gashadeen oo leeyihiin hawiye maahee nin aan abgaal ahayn madaxnimada soomaaliyeed ma qaban karo markaad abgaalkii sii daba raacdana abgaal uma jeedaan oo rag badan oo abgaala ayaa isharaxaya ayaan anigu ku dootamay oo hadday abgaal u jeedaan rag badan baynu soo qaban kari lahayn ama cusable ha noqoto ama sheekh shariif ha noqoto ama hebel kale ha noqoto laakiin waxay u jeedaan ninka annagu aanu damaanada siinay waa nin magaciisa la yidhaahdo xasan sheekh maxamuud afartan sano ee horena soo hayey marka haddii aad markaan maqaalka qorayay waxaan aada u baaray anigoo marka horeba sii yaqaanay arrimaha etoobiya iyo foreign policyga etoobiya iyo warqad ilaa conton page ah oo la qoray waktigii uu malas noolaa oo ka sheekaynaysa etoobiya sida ay u dhaqangelinayso arrimaheeda siyaasadda dibadda weligeedna etoobiya arrimo siyaasad dibadeed ma lahayn aan ku aadanayn soomaaliya saacadow kale ay iska ilaalin jirta ma jirto marka dadyoga iyaga etoobiya yaqaana waxaanu ku naqaanay in boqolkiiba sagaashan siyaasadda dibadda etoobiya ay ku aadan tahay soomaaliya tobanka kale barsantina ay yihiin yuhuudda iyo caawima raadis meelahay caawimo keeni lahaayeen malas markaa meelaha qaarkood si fiican buuga sheekiyey warqada kontonka beja uu leeyahay soomaalida col baynu ahaan jiray waa heshiinay bababa laakiin lazman haddana miisaanka culaysku wuxuu saaran yahay dadkaa xeebta soomaaliyeed degan ee soomaali la yidhaahdo ka burburtay fikraddii la odhan jiray greater soomaaliya si aanay marnaba usoo ambaqaadin fakerkii ay dhiseen raggii aadan cabdulla cusmaan cabdirashiid cabdirasaaq cabdulaahi ciise iyo rag badan oo kale oo gobollo kala badan jira fakerkaasi sidaanu usoo ambaqaadin etoobiya waa inay had iyo jeer fojignaataa meesha maanta soomaaliya ay taallana aan laga soo qaadin taas ayaa keenaysa in ay waxa aan ugu magac daray dayrmaani muqdisho ninka ay etoobiya maanta ku leedahay muqdisho rag badan baa jiro basaasiin badan baa jira laakiin ninka maanta muqdisho abbaanka u ah dowladda etoobiya sida ay caddaynayaan waa xasan sheekh maxamuud arrintaas waan baaray waxaan idhi waay xasan sheekh maxamuud ninkaa weyn ee maanta toddobaatankii ku dow ee diiniga ah ee diinta sheeganayay maxay ku dhacday in uu noqdo dhammaan in muqdisho etoobiya ay sheeganayso oo raggii warlordskiiba ay hadda ka tegeen ama ay qaarkood dinteen ilaa walba hadda saddex arrimood oo waaweyn oo soomaali ogaato marka ay waxbood garaynayso ayaa muhiima kow heshiisyo hoosaada oo qaar aan hayo qaarna aanan hayn qaarkood ka culus yihiin ayaa waxau sheegayaa afartan qodob in aan idinla qaybsano kow xasan sheekh maxamuud wuxuu u saxeexay dowladda etoobiya in laba kun oo askar ah ay muqdisho keento oo mushaar badan ku fadhiya dalka soomaaliya haddii lazman idin ay bixin weydo united nationka iyo amisom kuwa hadda siiya in dowladda soomaaliyeed xasan jeerkiisa uu ka bixiyo labadaa kun ee askari oo xamar la joojinayo labadaa kun ee askari waxay isugu jiri doonaan boqol iyo konton askar caadi ah oo nabadgelyada iyo waxaa iyo meelo ilaalisa iyo shan boqol oo sirdoona shan boqol oo etoobiyaan ah oo sirdoon ah taas waa kow tan labaad waxa weeye tababarka dib u habaynta gulayska soomaaliyeed ama muqdisho ha noqoto ama puntland ha noqoto xasan sheekh maxamuud inuu contractkaa u saxeexay dowladda etoobiya tan saddexaad waxa weeye soomaaliya dib u dhiska ciidamadeeda oo weli cadadkeeda la caddayn laakiin la hubo in ay ciidan yar oo ku filan dhisanayso contractka hubka meeshay ka iibsanaysaan inuu noqdo warshadaha etoobiya ee hubka sameeya taasna waad ka warqabtaan xasan iyo cabdiweli gaas labaduba inay socdaalle ku tegeen warshadaha etoobiya ee hubka sameeya tan afraad waxa weeye multi faceted qodobo wejiye badan inuu xasan sheekh maxamuud u saxeexay etoobiya oo ah isticmaalka iyo macaamilka bedaha iyo tekadaha soomaaliyeed ma hayno mana hayo anigu diyiteelka badahaasi inay yihiin berbera inay yihiin basaaso kismaayo iyo muqdisho iyo marka laakiin in ay huwan ahaan arintu tahay badda soomaaliyeed iyo tekadaha in uu saxeexo foreign policyga etoobiyana waa ku jirtaa in etoobiya ay ku gorgortanto sida ay soomaaliya aanay inaba inaba ayagaa qabto inaba uga xadayn karayn isticmaalka badaha ay soomaaliya leedahay horta maqaalku wuxuu ahaa caddayn ay etoobiya u caddaynayso xildhibaanada iyo dadka soomaaliyeed ee wiigan aynu ku jirno madaxweynaha soomaaliya dooranaya in ay kama dambays u tahay etoobiya geed gaaban iyo geed dheer labadaba ay u fuulayso in xasan sheekh maxamuud soo noqdo haddana waa ka warqabtaan saddex nin oo heer sare ah oo midi furdoonka haysto midi madaxweynaha prime ministerka madaxweynaha xafiiskiisa ka socdo midna ciidamada ka socdo ayaa maanta xamar jooga weliba u ah marti bila soomaaliya waxa intaas sii dheer rag badan oo takle gabre iyo magac badan oo kale ay xamar sii joogeen marka handadaad badan iyo intimidation waxa la yidhaahdo ayaa ka socda maanta muqdisho haddii intaa aan kaga baxo labadaa qodob ee ahaa maqaalkii iyo sababta xasan sheekh maxamuud oo etoobiyaanka ay ku jeclaadeen ma aha qabiil ma aha hawiye ahaan ma aha abgaal ahaan because rag badan oo labadaa reer ama reerka aynu soo sheegnay mid kastaba maanta soomaali u qalmo inuu madaxweyne ka noqdo daacadna ah ayaa ku jira sida reerka daarood ugu jiro sida reerka digil mirisle ugu jiro sida reerka dir ugu jiro iyo dadka laga tirada badan yahay marka arrintu ma ahayn in ay reer rabaan inay in cabdirashiid durayaan ma ahayn waxa weeye really si aynaan weli u arag qaawanaanta qayb oo xukun buugaagta aynu ku akhrisan jirnay ama awowyada in aynu ka maqli jirnay maanta muqdishay taallaa arrintaasna waynu u fadhinaa
faysal waxaa jira si dhowaan igad lagu qabtay magaalada muqdisho shirka igad lagu qabtay oo weliba madaxweynayaashu aana kasoo wada qeyb gelin wasaaraha etoobiya iyo madaxweynaha kenya dadkii waxaadaay ahaayeen dowladda soomaaliyeed ma u ogolaatay madaxweyne xasan hogaaminayo weliba shirka inay igad ahaato cidda dib usoo dhiska dalka soomaaliya iyo dhaqaale ururinta caalamka inay wakiil uga ahaadaan igad uga ahaato arrimahaasi cawaaqil xumaynta lag bay soomaaliya ku tahay faa'iidadka igad ka helaysaa sadexgeed waay
dagood waad mahadsan waxaan u malaynayaa meeshii markii ugu horreysay in aynu qolkan ka sheegnay arrintaas dhowr bilood kahorow aynu si balaaran uga jeexjeexnay arrintaas iyo arrimahan aynu ka sheekaynayba anigu i think maalin horena waa idiin sheegay ilaahay waa ku asturaaye waxaan u malaynayaa maqaalkii ahaa soomaaliya waxay noqotay dul ay karaysay dowladda xasan sheekh maxamuud waa markii xasan loo sacabtumay waxaan u malaynayaa maqaalka inaan qoray saddex bilood isagaanu xasan haysan maxaaradaa waxay tidhaahdaa maahmaahbay leeyihiin la yidhaahdo kibista aad ka dhargi daawaha lagu dubi baad ka garataa lagu duban bimacnii inke mar alla markuu xasan saxeexay new dealka aniga waxa ii caddaatay aanan fahmay anoo kaashanaya kolba dee sida aan ugu duundaloolay casharada qaarkood in dhulkii soomaaliya ay dowladda xasan ku wareejiso isagoon garanayn markaa muu garanayn runtii jaahilnimaa haysa isagii kuwa ku wareegsanaa waayo waan la kulmay tag la qoray kulan arrintaana kula jira taabana waan kula kulmay jabuutina waan kula kulmay garasho la-aan iyo ciyaal yaryar oo iswada daba boodaya oo suulka ay gashadeen u muuqdo ayay ahaayeen waxa weeye basically maalintaasaa la kareeyey soomaaliya maalinta soomaaliya la kareeyey waa maalintii barnaamijka busaan la yidhaahdo ee new dealka ama geedi socodka aynu seexnay baa wuxuu caddaynaya in waxyaabo badan oo waxa la yidhaahdo nation state ama qaran umadeed uu iskiis isaga u qabsado baynu ku wareejinay maanta waxaan arkayey cabdishakuur wiilka la yidhaahdo oo beri aanu la kulanna isagu xasan aada u raacsanaa laakiin hadda aan ku faraxsanahay inuu khaladkii arkay xasan inuu si fiican u qeexay uu yidhi dal ma noqon karo dal mushaarkiisa ay bixinayaan dowlado kale ka ciidankiisa sirdoon etoobiya ay gacanta ku haysaa sirdoon ma noqon karo ciidan amisom ay hayso ma noqon karo belgium iyo iyo norway ciidan ay masruufayaan iyo xildhibaan la masruufayo assignment baa la siin karaa iminka maraykanka dowladda xildhibaanadiisa dadka ayaa mushaharka bixiya taagsiga laga bixiyo haddii maanta china ay bixinayso mushaharka xildhibaanadeeda dee china waxay tidhaahda waa la hirgelinaya marka etoobiya inkastayna lacag ina siin laakiin barnaamijyadii haykalada dowladdu ay ka dhisnayd ee lacagta la geliyey baa kontraatyadoodii ayar aayar lagu wareejiyey amisom amisomta geeska africa oo igaad kusoo hoyatana waxa maanta ugu tuweyn oo ugu laandeeraysan waa etoobiya etoobiya ayaa markaa rabtay kuna guulaysatay inay hoggaanka u qabato talada iyo xaajada ummadda soomaaliyeed maanta in laga baxa mooye in marka dowlad cusub haddii ilaahay ummadda soomaaliyeed u dhiso maalin horena waan ka sheegay halkan in uu jawaari iyo kooxdiisu ay yidhaahdaan first business ay baarlamaanka iyo madaxtooyada iska arkayaan ay noqoto heshiisyada aynu galno in miiska lasoo saaro in completely dib loogu noqdo barnaamijkii lagu saxeexay ama kacdoonna ha ku qaadatee ummadda soomaaliyeed really heerka maanta ay taagan tahay kacdoonna ha ku qaadatee amisom igaad iyo new dealka in isla markaaba la naqtiimo laga saaro kiradan dhulka soomaaliyeed la kareeyey wax national program ana lala yimaado cali xaaji waan maqlayaa maanta isagii cabdishakuurba si fiican bay u hadleen rag badan iyo dad badan ayaa si fiican u hadlaya waa in laga tuujiyaa natiijo la taaban karo qodobadaa ay raggaa soomaaliyeed maanta so ayna ugu horeyso natiijadu sidii laga yeeli lahaa amis waxaynu u baahannahay dagoodow wax la yidhaahdo revolutionary leader ma aha uma baahnin maanta nin intuu suudka xidho asaaba iyo jabuuti wax kasta ha ku qaadate farmaajo u dhowaaday markii uu prime ministerka ahaa uu united nationka siiyey waxa la yidhahdo ultimatum uu yidhi haddaad soo geli weydaan saddex bilood waan idinka jarayaa inaad soomaaliya ka shaqaysaan way isku wada xaareen waa inuu yar dabciyo ayaa ayaa inuu yar dabciyaan jeclaan lahaa laakiin sheeko caynkaasa oo taa farmaajo two thousand eleven two thousand ten uu sheegayay tun la mid ah oo isla markaaba ummadda soomaaliyeed sheeko ay u hanqaltaagaan oo ah kacdonna ha nagu noqotee sidii cabdirasaaq axilislaase ku yidhi waxba ha noo soo dirin diyaarad kulan soo lugayno oo iyada waan imanaynaa sheeko iyo raganimo iyo geesinimo iyo dumarnimo noocaasa maanta soomaaliya talaha iga weydiin meel ay uga dambaysaa ma jirto we don't wanna be academic akadaamiyada in badan baynu ku soo jirnay hadal la sarrifaa wuu fiican yahay laakiin maanta taladu saddexdaa boqol iyo dheeraadkaa xildhibaan mid kasta waa inaynu magaciisa qornaa mid kasta waa inuu meeshu degan yahay aynu qornaa talada noolaashaha ummadda soomaaliyeed dowladdeedu cid ay maanta gacanta ugu jirto aan ahayn xildhibaanadaas oon ka rabno in ay noo soo saaraan qof ummaddan samata bixin kara wax aan ahayn wixii intaa ka baxsan waa salleelo waa sheeko shaax intaa ma daafsana
waaya waxaa jira qaabka ololaha loo galay ee dhinaca doorashooyinka dalka soomaaliya aad ban uga dheregsannahay waxaa jira xildhibaano fara badan oo kale oo hadda dhowaan ku shiray magaalada muqdisho oo la baxa isbadaboorka waxbada dhigana ka digeen qaab ooleedkaasi hadda doorashada lagu wado iyo arrimahan kasoo noqonaya cawaaqi xumeynka legbay waktiga fog soomaaliya u kici kara horta hadda waxaynu galay i think maqaalkana waan ka qoray xafladii xasan sheekh maxamuud uu degay xafladdu markaa casho uun ma ahayne waxay ahayd cambainku ama electionisku waxay iska leeyihin tirtirs wax la yidhaahdo tirtirs bay ahayd tirtirsiga cashada xasan waxaa ku hoos jiray arrimo badan kow inuu social media iyo barkulameedka dadku iska arkaan in lagu lagu si ballaadhan loogu sii daayo masajyo in ummadda soomaaliyeed la tuso in xasan mooye cid kale aanay muqdisho ka qadaynayn in sida nidaamka k g b da ummadda soomaaliyeed lagu sii daayo waxa la yidhahda disinformation maaha misinformation disinformation disinformation waxa weeye information run u eg laakiin been ah waxaa ka mid ahaa xidig iyo fartaag iyo raggii kale meesha kasoo isu soo taagay inay ummadda soomaaliyeed ee social mediaha iyo cajaladaha haddow daawan doonta in looga sheegay wax ku dhow sagaashan may boqol iyo sagaashan ma yidhahdeen xildhibaan iyo boqol iyo sagaashan xildhibaan in ay iskood u yimaadeen xasanna ay taageerayaan markii aan baaris ku sameeyey anigu shaksiyan oo rag badan oo ibn xasan sarkalkiisa ku jira iyo kuwo kaleba aan la hadlay waxaan ogaaday lixdan xildhibaan oo ilaa maalintii kow ilaa maanta xasan sheekh maxamuud daacad u ah inay meesha kasoo xaadireen inta kale inay ahaayeen wasiir ku-xigeenno agaasimayaal family xasan reerkooda ah businessman contractya qaata marka disinformationka waxaa dan looga leeyahay in la niyad jabiyo isbedel doonka sida fiican wax u wada waa psychological war dhinaca kale oo dagaal laynagu samaynayo iyo doolla tusad musuq maasuq ama corruption oo xasan sheekh maxamuud uu tusi rabo dadkan soomaaliyeed in darag uu uga dambeeyo hadduu isagu yimaado oo sida dadka u macsuumay boqol iyo sagaashanka lacag iyo waxyaabo kalena uga dambeeyaan saddexda boqol ee xildhibaan maanta iyo inta la jirta maanta waxay gacanta inoogu hayaan laba arrimood the possibility of a rebirth somali nation dib u curasho dal soomaaliyeed gacanta ayay ugu jirtaa baaba joogtaa oo halkii hore lagasoo laga sii wadaana waa sheekada labaad waxaan u leeyahay dib u curasho dib u dhalasho dal soomaaliyeed oo cusbax wey sheeke waxaa jirta qofka bini aadmigu hadduu sallaxa dabada ku dhufto in uu dib u soo noqo uu kor u soo kaco mooye hoos uma see dhici karo maanta sallaxa ayaynu dabada ku haynaa haddii aynu helno hoggaan fiican oo saddex boqol iyo dheeraadkaa xildhibaan ay taladaa ilaahay gacanta u geliyey iyo sidaynu u buunbuuninay aynu nidhi dad cusub baa ku soo biiray haddii ay arrintaa kaga dabeeyaanna madaxweynaha iyaga ka taariikh fiicnaan doona waxaan uleeyahay madaxweynaha iyaga ka taariikh fiicnaan doona waxa weeye madaxweynaha arrinun baynu u dirsan doonaa hadhow toole isbedel weyn kama rabno isbedelka weyn natiijadeeda waxa yeelan doona xildhibaanada haddiise ay waayaan runtii anigu waxaa ka baqanaya arrinta sida tana dadkeenna maanta meesha ku jira waxaan u malaynayaa hadda markaan soo gelaya kun iyo saddex boqol ayaa la yidhi haddana kasii badan dad badanna waa dhegaysan doonaan waxaynu u badannahay baa laga yaabaa shan iyo soddon jir iyo wixii kor ka weyn in uun waxaynu xasuus leenahay intayna meeshan joogta dal soomaaliyeed oo fiicnaa haddaynaan xasuusteed lahaynna waxaynu soo marnay iskuulood soomaaliyeed oo taariikhdii fiicnayd ee ilaa axmed gurey ilaa sayid cabdulla xasan ilaa s y s soo taxnayd inuu iskuullada laynoogu dhigay dadka qaarkood siyaabo kaloo khaldan mid mid iyo ilaahay iimaan ka qaaday meelahaba ka sheeg sheegeen intaa wixii ka baxsan waa dhallinyaradii ku dhalatay wakhtiyadii dagaalka hadno idea ummadnimada soomaaliyeed halgankaynu u soo galnay cidi uma dhigin cidi uma tafsiilin may arag inta innaga aynu nool lahay dhaqdhaqaaqna aynugu jiro haddii aynaan bedelin jidka aynu maanta ku jirno cawaaqib xumada inagu soo socoto waxay noqon kartaa lagama yaabo in boqolkiiba boqol layna qabsado because adduunyadu diblomaasiyaddu siyaabo cajiiba u shaqaysaa waxa weeye raqda sida sida raqda marka uu cuno markuu dhinto ay dacwadu iyo waraabuhu u seentaan ee haadkuna inta da diblomaasiyaddu saa uma shaqayso diblomaasiyaddu waxay u shaqaysaa ruq inaad noqoto ayaa fiican etoobiya iyo kenya iyo dalalkan waxa u fiican soomaaliya inay noqoto ruq aan dhiman ruq aan dhiman haddii ay noqoto oo hadda muddo shan iyo labaatan sano lix labaatan sano ay soo ahayd taasaa u fiican etoobiya iyadoo adduunkana u sheegaysa in dalkii soomaaliya la odhan jiray uu jiro united nation kursi leeyahay kursi ku leeyahay waxa ay rabaanna ay ka faa'iidaysan doonaan dhagood cawaaqixumo cayn intaa ka badan u malayn maayo ethiopia is powerful maanta sida aynu ku ognahay sidii berigii hore waa isku dhadhowaan jirnay haddii laga bilaabo sagaaliyo lixdankii markii tooraddu dhalatay ilaa intii dalka soomaaliya burburayey waynu isku caabi tirnay waynu isku deeli tirnay xagga ciidamada idin tacliinta waynu soo gaadhnay weliba innaga ayaa ka badnaanay wax la yidhaahdo national literacy inta bini aadmi ee dalka wax qori karta ama akhriri karta soomaaliya aada u dhaaftay toddobaatan iyo sideetan yar ay ku dhadhaweyd waktigii af soomaaliga la qoray xagga etoobiya ay ka ahayd labaatan shan iyo labaatan because dadka amxaari baa lagu qasbi jiray marka etoobiya hadda isbedeshay ee soomaaliga soomaaligii loo ogolaaday oromogo aad buu u kacay wax qorkoodii iyo waxbarashadoodii innagana waa dumay soomaaligu waxa jiro laakiin waa dumay marka waan sii kala fogaanay waxaynu ku dhacnay sidii yurubta iyo afrikada ay isku ahayd baa maanta inagu etoobiya aynu isku nahay hase ahaatee soomaalida waa la yaqaan haddii hoggaan fiican aynu helno waxaa lasman hubaal ah in aynu si xawaarala usoo kici doono dad badan ayaa dibadda inoo jooga madax badan oo inoo loobi garaynaysa ayaa dalal badan inooga soo kasoo baxaysa generationno idil oo soomaalida etoobiyaanka ay kaga duwan yihiin oo ah dad waxqabsado weeye oo karti badan oo galgal badan oo cid joojin karta aanay jirin oo dubbo waad aragtaa markuu cabdi warsame iyo ilhaan soo baxeen magaalo kastoo maraykanka qofbaa iska sharaxaya soomaali amxaarada oo nineteen twentyskii maraykanka timidna waxaa qof isku dayaya ma jiro iyaga mushaar bay u shaqaystaan marka waa kala duwanahay cawaaqib xumadu dee waa taa aynu sheegnay oo inaynu afaafka u naalno gorgorkaa weligiisba ina gaadayay haddii aan gorgorkaa yurlays ka odhanna si fiican ayuu kugu ayuu kaaga faa'iidaysanaya
waaya faysal waxaa jirtaa mujtamaca soomaali oo aada u fara badan oo ra'yiyada kala duwana tifiyada wasaydada meelo badan oo soomaalidu aada u dhegeysato aada ka sii dayso talabixin fara badan baad bixisaa tartan baa maanta lagu jira soomaali hogaamiyay u baahan tahay ka saara dhibaatooyinkaa faraha badan waxaa waxustay mujtamaca soomaaliyeed maxaad la talinaysaa maxaad fariina hal caawa ugu diraysaa magacaaga afkaaga iyo weliba adoo wakiilkaa golaalaansiisiistay sax fariinteeda ugu horreysa waxa weeye waa ta positiveka waxa la yidhi ilaahay waxaa laga fishaa wanaag iyo naxariis dad muslin aynu nahay oo runtii aada iyo aada sharaf ugu leh jahliyadda muslimiinta ee adduunka dagaalla aynu usoo gallay runtii ilaa dadka keliya ee madow ee afrikaana ee crusadeka ama dagaalkii diiniga ahaa ee qarnigii afar iyo tobnaad shan iyo tobnaad lix iyo tobnaad ka dhacay inagu waa ka qayb gallay waanu ka tilmaamanahay dadka kale haddii cidda keliyata ee maanta aan hiil uga baahanahay anigu soomaali ahaan shaksi ahaan anoo magaciina ku hadlaya arrimahana aada isugu daaliyey runtii wakti badanna geliyey ma jecli inaan niyad xumaado laakiin cidda keliyata en maanta hiil uga baahanahay ma aha madaxweynaha ma aha prime ministerka ma aha wasiiradan yaryar ee kolba meel cararay ee shaqa raadis ka doorbiday dalka inay soo macnihii dalkooda ka doorbidaan inay u dagaalamaan waxa aan hiil uga baahannahay giddigeenba caawa aynanu u soo dooyeysanay sidii dhaqankii soomaalidu ahaan jiray saddexda boqol iyo dheeraadka xildhibaan ee arbacada boodka ku ridi doona ayaa waxaynu uga baahannahay inay inoo hiiliyaan hiilkaasoo ah inay isbeddel noo keenaan walaalayaal marka aan saa leeyahay igama aha in mashaakilka soomaaliya keliyaata oo dhan uu shaksi keliyaati mas-uul ka yahay xasan sheekh maxamuud am not saying that runtii rag badan waa daamaa xasan rag badanna waa ka liitaa hase ahatee nationisku ummaduhu iyo qaranku marna wuxuu rabaa deganaansho marna wuxuu rabaa isbeddel qiimayn markaynu ku samaynay afartii sano xawaaruhu uu ku socday waxqabadka xasan sheekh maxamuud iyo baahida ballaadan aynu u qabno isbeddel xawaaro ku socdo degdeg ah ciidamo dhis dibu heshiisiin isku tol muqdisho iyo gobollada tacliinta iyo adeega oo la soo celiyo dalka boordarradiisa iyo xadka oo la sugo badaheenna iyo berigeenna oo midaysan xasan taladii aynu u dhiibanay afartii sano si xun ayuu ugu tagsaday dowladda aynu rabnay maanta in ay amba qaado waxba kama jiraan ayay tahay idinku daalin maayo walaalayaal dhibaatada ummadda soomaaliyeed haysataa ama ha noqoto abaaraha ama ha noqoto dhibka kale iyo inagoo maanta u dhowga in faraheenna uu ka baxay dalkii ilaa marka cidda keliyaata en apiil ay hob ragga qaarkood inay maqlaan waana saaxiibbaan nahay qaar badan oo xildhibaanada ah qaar waa i yaqaanaan qaar waanu isnaqaanaa I want to talk to them directly caawa insha allah marka uu bahalkani gaadhana qaarkood in la in la gaadhsiiyo niman yahu heel baanu idinka baahan nahay I will never ask you for a favor I will never ask you for a job weligay arki maysaan anoo shaqo raadinaya laakiin waxaan idinka baryayaa sharaftaa aanu idin siinay inaad meesha ay ku habboon tahay iyo barta ay geydo inaad geysaan oo ah ummadda soomaaliyeed isbedel inaad u keentaan intaa wixii ka dambeeya madaxweynaha iyo prime ministerka soo baxa ayaanu la xisaabtamaynaa idinka habeenka arbacada oo keliya ayaanu idinla xisaabtamaynaa taasaan horta iyaga u dirayaa farniin ummadda soomaaliyeed waxaan u dirayaa walaalayaal weyn u dadaalay runtii waxyaabo badan baa laysu keendayey in layna burburiyo ayaa laysku dayey in layna jejebiyo ayaa laysku dayey taariikhdeenna ayaa ka markhaati furaysa in ay ka naxiso kan cadowga oo ah dad waxaanu nahay beri horena waan idhin afar sano ka horo soomaalidu waa kacaakuf lasman waynu kufnay dhowr jeer waynu kacnay waynu kufnay waynu kacnay haddana waynu kufnay laakiin waxa ii muuqataa haddii uu inaga weecdo baarlamaankeennu hadduu inoo hiilin waayo baarlamaankeennu mar ay noqotaba waynu kufaa waynu ka kacaynaa ma baaba'ayno i have hundred percent boqol kiiba boqol waa ku kalsoonahay ummadda soomaaliyeed in ay ka bixi karto dhibtan waxaa laga yaabaaba waxaa laga yaabaa waxaa la yidhi desperate markaad aad dhib ku hayso wax kastaba isku daydaay sidii vietnam inay noqono vietnam baa markii la diray qayb qaybtii dowladda ahayd way u baabi'isay dowladnimadii inay jabhadayso oo jabhadda ku biirtay dowlad idil baa jabhaddii ku biirtay si ay dalka u xorayso wallaahi bilaahi tallahi that out this my love ummadda soomaaliyeed waxa u bannaanaan doona haddii aanay xildhibaanadaasi u hiilin in laga fikiro in ay idin dowladda idin aynu jabhad u bedelno si dalka gacanta loogu soo celiyo waana mahadsantii
aad iyo aad baan ku salaamaya waa faysal cabdi sooble oo go-aan nineteen sixty barnaamij aad u qiimo badan dabdaaran talo iyo weliba qeexid uu qeexay bal hadda dalka soomaaliya meenta maanta meesha uu ku socdo iyo weliba sida loo badbaadin karo go-aan nineteen iyo mujtamaca soomaaliyeed markasta caalamka joogaanba uga soo jeedinin waxaad kaa dhegeysan doontaan haddii la hayaato aad ka daalacan doontaan websaydada kale ah blandes dot com saacdaal news com iyo asma.com aadiyad baan kuu salaamaya magacaygu waa dhagood iyo weliba facebookadana waa ka arki doontaan haddii la yidhahdo aadiyad baan kuu salaamaya faysal